sabuuraddii lixdan iyo siddeedaad ilaah ha sara joogsado oo cadaawayaashiisuna ha kala firdheen kuwa necibuna hortiisa ha ka carareen sida qiiqu u kala firdho iyagana sidaasoo kale u kala firdhi sida shamacu daabka ugu dhalaalo sidaasoo kale kuwa sharka lahu ilaah hortiisa ha ku baaba'een laakiinse kuwa xaqa ahu ha farxeen oo ilaah hortiisa ha ku rereeyeen haah oo farxad ha ku rereeyeen ilaah ugabya oo magaciisa ammaan ugu gabya kan lama degaanka dhex mara jid weyn u fala magaciisu waa yaah ee hortiisa ku reereeya ilaah wuxuu rugtiisa quduuskaa ku yahay agoonta aabbahood iyo carmallada xaakinkooda kuwa cidlaysan ilaah reero ayuu u yeelaa oo maxaabiistana intuu soo bixiyo ayuu barwaaqo dhex geeyaa laakiinse caasiyiintu waxay degganaadaan dhul oo mane ah ilaahu markaad dadkaaga hor kacday markaad lamadegaanka ku dhex socotay seelah dhulku waa gariiray samooyinkuna waxay ku da'een ilaah hortiisa xataa buur siinaay nafteedu waxay ka gariirtay ilaah hortiisa kaasoo ah ilaaha israa'iil ilaahu waxaad soo daysay roob badan oo kuwa dhaxalkaagu markay daalanayeenna waad xoogaysay ururkaagu halkaasuu dhex degganaa ilaahow wanaaggaaga aawadiis wax baad u diyaarisay masaakiinta sayidku wuxuu bixiyey ereyga kuwa warka faafiyaana waa guuto weyn boqorrada ciidammadu way cararaan way cararaan oo tan guriga ku hadha ayaa dhaca qaybisa xeryaha idaha miyaad iska dhex jiifaysaan sidii baadad qooley oo lacag lagu dahaaray iyo baalasheeda oo dahab cas lagu dahaaray markii qaadirku boqorrada halkaas ku kala dhex firdhiyey waxay ahayd sida marka baraf cad ku da'o salmoon buur ilaah waxaa ah buur baashaan oo buur dheer waxaa ah buur baashaan buurihiinnaan dhaadheerow bal maxaad u quursanaysaan buurta ilaah u jeclaaday inuu hoygiisa ka dhigto haah oo rabbigu halkaasuu degganaan doonaa weligiisba ilaah gaari fardoodyadiisu waa labaatan kun iyo xataa kumanyaal iyo kumaan kun sayidku wuu ku dhex jiraa iyaga siduu siinaay ugu jiri jiray xagga meesha quduuska ah adigu kor baad u baxday oo waxaad qabatay oo kaxaysay kuwii maxaabiista ahaan jiray oo waxaad hadiyado ka qaadatay dadka dhexdiisa iyo xataa caasiyiintaba in rabbiga ilaah ahu halkaas joogo aawadeed waxaa mahadle sayidka maalin kasta culaabteenna inoo qaada kaasoo ah ilaaha ina badbaadiya seelah ilaah wuxuu inoo yahay ilaaha samata bixinta ilaaha sayidka ah ayaa iska leh dhimashada ka bixiddeeda laakiinse ilaah wuxuu wax ku dhifan doonaa madaxa cadaawayaashiisa iyo dhalada timaha leh oo kan xadgudubyadiisa ku sii socdaba sayidku wuxuu yidhi waxaan iyaga ka soo celin doonaa xagga baashaan oo waxaan ka soo bixin doonaa badda moolkeeda inaad cagtaada dhiig darsatid iyo in eeyahaaga carabkoodu uu qayb ka helo cadaawayaashaada ilaahu waxay arkeen tegiddaadii taas oo ah tegiddii ilaahay oo ah boqorkayga oo uu galay meesha quduuska ah gabayaashii way hormareen muusikistayaashiina way raaceen dhexdana waxaa ku jiray hablo daf ku cayaaraya kuwiinaan isha israa'iil ka soo farcamayow shirarka ku dhex ammaana ilaaha sayidka ah waxaa jooga benyamiin yar oo ah taliyahooda iyo amiirada reer yahuuda iyo guddigooda iyo amiirada reer sebulun iyo amiirada reer naftaali ilaahaagu xooggaaguu amray ilaahuw waxaad noo samaysay noo xoogee macbudkaaga yeruusalaam ku yaal daraaddiis ayaa boqorro waxay kuugu keeni doonaan hadiyado canaano dugaagga cawsduurka ku dhex jira iyo dibida tirada badan iyo weylaha dadka oo ku tumanaya lacagta go'go'a ah isagu wuu kala firdhiyey dadyowga dagaalka jecel masar waxaa ka imaan doona amiiro etoobiyana haddiiba gacmaheeday u hoorsan doontaa ilaah boqortooyinka dhulkow ilaah u gabya ammaan ugu gabya sayidka seelax kaasoo kor fuushan samada samooyinka sare oo weligoodba jiray bal eega wuxuu ku hadlaa codkiisa oo weliba codkiisu waa xoog badan yahay ilaah xoog ka sheega waayo sharaftiisu waxay dul joogtaa reer binu israa'iil oo xooggiisuna wuxuu ku jiraa samooyinka ilaahow meelahaaga quduuska ah waxaad ka tahay mid laga cabsado ilaaha reer binu israa'iil wuxuu dadkiisa siiyaa xoog iyo itaal mahad waxaa leh ilaah